wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxiyo isxigxiga ah ay goor dhoweyd ka dhaceen baar ku yaala guriga hoyooyinka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in dhimasho ay jiraan tirada dhimashada ayaa lagu sheegayaa in ka badan toban maxamed colaad xasan oo stuudiyaha la fadhiya ayaa goor dhoweyd arrintaasi ka waraystay agaasimaha redio kulmiye cismaan cabdulaahi guure isagoo uga warramay wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi
walaalo colaado waxaa dhacay kulleyba waxaan aaminsanahay inay tahay miirada dhulka la dhigo marka weliba hal xabo ma ahayn tirada afar iyo saddex waa ii kala garanayno waa ku jahwareernay marka miiradaas inay tahay ayay u badan tahay dad meel la fadhiisto ayay ahayd meesha oo baara oo dad badan uu fadhiyey marka waa ku baabaya waxay dad meesha fadhiyeen waxaad ii sheegtay dad badan inay ku dhinteen oo meesha wax ku gaareen dadka wax gaareen bal iga waran iyo dhimashada iyo dhaawaca waxa meesha ka dhacay walaalow meesha dhimashada iyo dhaawaca dhacay waa tiro badan yahay tiro sax ma hayno inta aan aragnay dhimashadu toban waa ka badan tahay dhaawacana waa badan yahay waa fara badan yahay intaan anagu waxaan ka naqan waxa waaye weriyaasha un baan ka naqaanaa weriyaal u badan raadiyo muqdisho iyo raadiyo kulmiye ayaa ku dhaawacmay inkastoo hadda isbitaalka nalaleeyaha qaaraa dhintay haddana oo dhaawaca meesha looga qaaday marka dhimashaduna waa fara badan tahay oo in ka badan tobanana aydheyga ku arkay dhaawacuna waa fara badan yahay walaal wariyaasha dhaawacmay ee hadda warkooda kusoo gaaraya in qaarkood ay dhinteen yaad ka xusi kartaa wariyaasha dhaawacma waxaan hadda aan ka xusi karaa laba ka tirsan raadiyo kulmiya oo suldaan iyo shiino kale ah laba raadiyo muqdisho ka tirsan oo liibaan cali nuur iyo la kala yidhahda cabdisataar marka meesha wariyaasha ay ku dhaawacmeen maxaa ka socday ma meel ay la fadhiisto oo lagu qaxweeya ma shir baa ka jiray maxaa wariyaasha meesha isugu keenay walaalo waxaa isugu keenay xarunta dhibaatada ay ka dhacday waa guriga ay degan tahay idaacadda kulmiye qayb hoose waxaa ku yaala baar oo hadyaala duradadku ay galabtii fadhiistaan oo kafaaga lagu cabo marka meeshaas ayaa wariyaasha iyo dadweynuhu iyo waxa dhan ay wada fadhiyeen marka kulleyba waxaan islenaha waa qorshe hore loo ogaaday in meesha la fadhiisto oo lagu diyaariyay miinooyinka iyo waxyaabaha qara wax ciidamada ammaanka ee dawladda oo jawaaba ay ka bixiyeen ama gurmada goobta qaraxyada ay ka dhaceen miyaa jira kulleyba gurmad un bay ahayd waxaa laga bixi karay marka ciidanka dawladda islamarkiiba waa yimideen aagii oo dhan waa ay xireen kadibna ambalaase ay yimid oo dadkii dhaawaca ahay daldalay marka sawir guud aad ka bixiso goobtii qaraxyadu ay ka dhaceen sidee u eg tahay
si aada u foolxun aada u foolxun aada u foolxun ayay u eg tahay sababtoo ah meel la wada fadhiyo oo lagu qaxweynayo oo lagu sheekaysanayo oo dadku afar afar ay isaga soo horjeedaan ayaa miinooyinku waxay ka dhaceen saddex iyo afar tirada miinadu intay kale ahayd kala garan mayno waa jah wareernay kulleyba miinooyin badan oo afarta koone ka qarxay ayay ahaayeen marka hal mar ayaa meydkii iyo dhaawacii wixii oo dhan ay isku kor daateen marka kursiga foorara iyo qofka kor saaran iyo hadyaala kuroy wax laga sheekay karo maa foolxumaad weyna ka dhacda walaal meesha
kaasi waxa uu ahaa abwaan cusmaan cabdulaahi goore oo agaasimo ka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho oo iiga warramayey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi weli aad nagala socotaanna idaacadda v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haddaan dib ugu noqonno magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada ayaa sheegaya in qaraxyo isxigxiga ay goor dhoweyd oo ay ka dhaceen baar ku yaala guriga hoyooyinka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in dhamasho ay jirto tira dadkana ay gaarayaan in ka badan toban qof sida uu u xaqiijiya v o eda agaasimaha idaacadda kulmiye cusmaan cabdulaahi guure qadka magaalada muqdisho iminka waxaa si toosa ugu jiro waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qoyste may maqlaysaa
si wanaagsan maxaad cusub ood nagu biirin kartaa oo ku saabsan qaraxyada iyo dadkii wax ku noqday ee cusbitaallada loola cararay
waxaad waa mahadsan tahay maqribnimadii xilligii ay ku gaadmeen salaada maqrib magaalada muqdisho ayaa guriga hooyooyinka asraaftiisa ama kasoo horjeedkiisa baar weyn oo isugu yimaadaan inta badan saxaafadda magaalada muqdisho qeybadeeda kala duwan iyo waxgarad kale oo goobtaasi ay tahay goob lagu qaxweeyo warar kale lagu kala qaato waxaa ka dhacay laba qarax oo isxigay qaraxyada ayaa dadka qaar waxay leeyihiin waa miinada dhulka la geliyo laakiin waxaa loo badinayaa iminka ay leeyihiin qaraxyadaasi dad iyagu isi soo miisaamiyey oo lagu sheegay tiradooda ilaa laba qof dadka goobtaasi ku dhintay toban qof kor way u dhaafayaan dhaawacyaduna labaatan way ku dhow yihiin waxaa ku jira rag meriyaala waxaa sidoo kale ku jira dadkii baarkaasi ka shaqaynayey iyo dadkii kale oo halkaasi ka qaxweynayey weriyaasha wax ku noqday ee goordhow aan helay inay geeriyoodeen oo isbitaalada markii aan la xiriiray laii sheegay waxaa kamid a laba weriye oo ka tirsan raadiyo muqdisho oo lagu kala magacaabo liibaan calinuur iyo cabdisataar labadaas weriye waa dhinteen waxaa sidoo kale meesha ku geeriyooday agaasimihii idaacadda v o d cabdiraxmaan yaasiin sidoo kale weriyaal dhaawaca jira waxaana kamid ah weriyaal ka tirsan idaacadda kulmiye oo lagu kala magacaabo cabdisuldan iyo shiino waxaa kaloo jira dad badan oo meydadkooda lagu hayo cisbitaalada ciidanadeedana aanay weli soo sheegin ama la garan waayo oo kamid a dadkii goobta ku sugnaa marka ilaa hadda waxaa jira qas jahwareer iyadoo aan la kala garanaynin waayo laba cisbitaal ayaa lagu kala daadgureeyey meydadka iyo dhaawacyada waxaana kala yihiin cisbitaalka daarushifa iyo cisbitaalka madiina xiriire aan goobahaasi laga sameeyey iyo rag weriyaal oo halkaasi ku sugan waxaa la sheegay in meydadku aada u badan yihiin marka laga hadlayo dhinaca dhimashada dhaawacyaduna aan la qiyaasi karin wuxuuna ay yihiin wax goorna u dhacay ilaa haddana tiro sugan ee la sheegi karin marka arrintu halkaas sidaas ayay u dhacday carar
cid sheegatay qaraxyadaa dhacay ilaa iyo iminka ma jirtaa
ilaa iyo iminka cid sheegatay male daqiiqadowd baa ka soo wareegay markii qaraxu dhacay oo waa markii idaacaddu ay soo geli rabtay kolleyba salaadii maqrib ayaa xilligaasi lagu jiray lamana qiyaasi karo goobtana waxaa isku hareereeyey ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ku-meel gaarka ambalaashi ayaa dhaawacyada iyo meydadka lagu daadgureeyey marka tiro sugan lama sheegi karo intaan hubnana waa weriyaashan kuu sheegay oo geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay dadka kaleetana ilaa iminka lama garanayo laakiin gadaal ayaanu kasoo sheegi doonaa haddii eebeedno aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo qadka magaalada muqdisho iigu waramayey
welina halkaad dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kale wararkii magaalada muqdisho gaar ahaan qaraxii dhowaan ka dhacay baarka ku yaalay agagaarka guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho ayaa wararkoodu isa soo tarayaan waxaa haatan sidoo kale khadka taleefonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jirta seenab abuukar oo iyadu joogta goobta uu shilku ka dhacay seenab bal haddaad maqlayso maxay waktigan aad halkaasi taagan tahay indhahagu qabanayaan
waad mahadsan tahay caasho goobta ay wax ka dhaceen oo ah maqaayad the village lagu magacaabo oo ku taala guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho waxaa buux dhaafiyey dad fara badan oo isugu jira ehelo baadigoob ugu jira dadka ay goobta wax ku noqdeen kuwo dadkooda ku dhaawacmay iyo kuwa ay ka geeriyoodeenba ehelada iyadoo sidoo kalena ay goobtan buux dhaafiyeen ciidamo fara badan oo dowladda ku-meel gaarka ka tirsan kuwaas oo si weyn u gaaf wareegaya hareeraha nawaaxiga hooyooyinka tiyaatarka ilaa wadooyinka laga soo gala kuwaas oo gabi ahaanba xiray goobta ay wax ka dhaceen caasho waxaa yaala iminka oo ii muuqanayayba meydad fara badan oo isdul saaran kuwaasoo qaarkood ay jirkooda go-een kuwo la garan waayo guud ahaan muuqaal ahaan iyadoo ciidamaduna ay dadka ka kala celinayeen inay goobta yimaadaan inkastoo ay muuqanayeen dad badan oo iyagu baadigoob ugu jira eheladooda oo mararka qaarkood ilmeynaya qaarkoodna ku jahwareersan halka ay ka baadigoobi lahaayeen iyadoo qaar kalena ay dhanka isbitaalada magaalada muqdisho qabteen meydadka goobta yaalla waxaa isugu jiraan dad fara badan oo goobta ku sugnaa shaqaalaha ka shaqaynaya maqaayadda saxafiyiin kala duwan oo ka howlgalaya magaalada muqdisho iyadoo dadka qaar la garan la-yahay waxaa sidoo kale jira xubnaha jirka bini aadamka dadkii wax ku noqday qaarkood amaba madax amaba lug amaba gacan ku muuqanaya hareeraha wadooyinka gaar ahaan nawaaxiga guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho inkastoo goobtu ay tahay goob jahwareer uu ka muuqdo oo ciidamadu ay mararka qaarkood xabado kor u ridayaan sida dadka ay ugu kala ceeriyaan in goobta ay isugu yimaadaan
markaas seynab waxaad ka warantaa hoteelkii amaba maqaayadii dadkii lahaa amaba ka shaqeynaya ma jiraan dad ka badbaaday oo waxuun kuu sheegi karaa hadda
inkastoo caasha goobta dadka dhammaantoodba ay ku kala yaaceen markii hore hase ahaatee waxaa la ii xaqiijiyey in dhimashadu hadda ay gaarayso in ka badan shan iyo toban ruux oo isugu jira dadkii caadiga ee goobta ka qaxweynayay dad sidoo kale goobta ku falanqeynayay siyaasadda guud ahaan ee soomaaliya isbedelka ku timid iyo saxafiyiin inta badan goobta u yimaada sida ay ugu kala warqaadan lahaayeen xaaladaha magaalada muqdisho ka jira waxaa jira dad badan oo goobta ka badbaaday oo iminka goobtan igula sugan oo aad goordhow maqli doontaan hase ahaatee waxaa xusub mudan caasha oo ilaa iyo iminka la ogyahay in marka hore goobta ay ka dhaceen wax ay tahay the village qeybta nasashada amaba baarka halkaasay wax ka bilowdeen oo waxaa dhacay dhowr qarax dabadeedna waxaa xigay ismiidaan min kala duwan oo goobta ka dhacday waxaana ismiidaamintu ay dhacday markii dadkii ka badbaaday qaraxyadii hore ay ku kala yaaceen qaybta guriga ee maqaayada ee dhismaha iyo qaybta dambe ee banaanka sidaa daraanteedna labada qaybba ay ka dhaceen ismiidaamin dadkii ka badbaaday qaraxii hore lagula beegsaday hadda saxafiyiinta goobta ka badbaada oo markii hore ku sugnaa goobta oo xaaladooda iminka ay caadi tahay waxaa kamid ah yuusuf kaynaan inkastoo saaxiibadii saxafiyiinka la fadhisay qaarna ay meesha ku geeriyoodeen qaarna ay ku dhaawacmeen waxaan ugu horeyn weydiinayaa bal dareenkiisa iyo qaabka ay wax ku bilowdeen iyo sida ay wax u dhaceen yuusuf xaaladda ka waran bal sinimi waa maxsan tahay horta dareenka waa dareen muruga leh ta dadkii meesha tegay ee ku sugnaa ayaa kamid ahaa ilaahay ku mahadsan ilaahay u badbaadiyey waxaan meesha soo fadhiistay saacadda markay shantii galabnimo ama kow iyo toban saac markaas waxaan la fadhiistay asxaab aan idaacadda kulmiya iskala shaqeynay iyo qaar kale oo raadio muqdisho markaas ka tirsano maxaa cabdullahi xaaji uu kamid yahay iyo qaar kale koox kale oo wariyaala noo dhowna way jireen kooxa kooxaa loo fadhiyey wariyaal ah odayaal badan dad kale oo waxgarad ah dad dawladda u shaqeeya marka aad bay meesha u buuxdaartay waxaan fadhinay anaga qeybta laamiga xigta dhinaca tiyaatarka ah mar qura ayaa waxaa agteena soo maray gaari uu saarna allah u naxariistay liibaan cali nuur oo ahaa madaxa wararka t v-ga dawladda oo meesha ku geeriyooday marka gaarigii markii halkaa uu noo dhaafay waxaan sugayay in gaarigi kusoo dego oo beerta uu soo galo markaasa waxaan ka maqlay meel aan gaarigiisa ka fogeen qarax weyn oo meesha ka dhacay markaas waa wada seexanay qaraxi tiriro badan baa beerta soo galay oo dad badan baa meesha ku dhintay annagoo la yaaban oo dadka qaarkoodna ay siliga ka boodeen qaar ay dhinteen qaar ay dhaawacmeen dad aan aniga kamid ahaana aan shoognay oo meelaha kukabaran nagu raadsanayna ayaa dadki intooda badan aniga macarna waan seexday dadka intooda badan waxu yaaceen dhinaca qaybta gudaha ee beesha ee meerta goobta lagu nasto markaas haddana waxaan arkay qarax kii hore aada uga xoog badan oo jiingadihii iyo kuraasta iyo wixii oo dhan cishka u firdiyey markaasa waxaan arkay in dadkii haddana meedadkoodii iyo xitaa aniga darkii aan sitay oo dhan dhiig iyo hilba ayaa dusha iga soo wada fuulay markaasa waxaan arkay in meesha ay xaalad kaloo xun ka jirto iyo ismiidaamin dhacday waxaan isku dayay inaan qaybta banaanka usoo cararo albaabka beerta waxaa kasoo horjeeda guriga hooyooyinka albaabkiisa markii aan isku dayay gudahaan usii galay aniga koox kale wiil kaleo nuura ladhao idaacadda atol shaqeywariye ah oo dhaawac sir uu dhinaca sanka ka galay ayaan meesha gudaha wada galnay markaasa waxaan aragnay dad rag ahaa qof dadkii soo bursanay oo dhinacii ha dhinaceysanay oo dhinacii beerta ma garan karin xaalad soo galan jira aniga markaa waxaan u haystay ilaa haddan aan sheegi karin dadkuna cararayo yaa markaasan qaybta gudaha intaan u cararnay albaabka istaagnay intay wixii dhamaadeen baan moodnay dadka qaar waxay yidhaahdeen nuuroo kale wuxuu yidhi isku joog dad badan dhaawacaan qaadno xaaladda caadi maha ka cararaya markaasa gudaha sii galnay qol baan soo xirnay waxa dhacay maxay yihiin saddexaad baa dhacay markii aan saddex farax baa dhacay faraxii hore oo dhacay kii labaad oo dadkii gudaha u carar lala beegsaday iyo kii saddexaad oo dadkii gudaha haddana kasoo badbaaday banaanka usoo carar lala beegsaday marka runtii xaaladda hawreed badan bay ahayd iminka saxafiyiina og tahay oo goobta wax ku noqdeen ama dad caadi ah oo tiro guud aa ogtahay sheegi kartaa waxaan sheegi karaa saxabkii ugu horeeyay wax gaareen horta wuxuu allah u naxariistay liimaan calnuur oo gaarigiisa ku dhex dhintay gaarigiisa markaa u kacsanaa oo weli aanu kasoo degin beerta uu soo geli lahaa ayuu dhintay waxaa kaloo dhintay cabdistaar daar sabriye xana t v-ga qaranka iyo raadiyo muqdisho ka tirsanaa oo gaariga isla saarnaayeen waxaa kaloo dhintay haddan ii sheegay oo dadkii weliyaasha meesha kusugnaa ii sheegeen cabdiraxmaan yaasin agaasimaha idaacadda v o d idaacadda kulmiya inan ka tirsanaa waxaa ka dhaawacmay cabdullaahi suldaan waxaa ka dhaawacmay nuure maxamed cali dhaawac yar oo firir ah uu gaaray sidoo kale firir yar asna waxaa gaaray cabdirasaaq siine sidoo kale dadka wariyaasha kale banaanka ah waxaan ka aqaanay gentleman oo radio muqdishona ka tirsanaa oo dhaawac soo gaaray waa saddex dhimasho guud ahaan saxafiyiinta iyo saddex dhaawac oo radio muqdisho iyo idaacadda kulmiye ah iyo idaacadda v o d weli waxaan qiyaasayaa in dad kale ay jiri karaan weliyaal badan baa meesha ugu fadhiyay laakiin weli cid iswareyska male qofkii dhintay wuu dhintay laa qofkii dhaawaca cusbaanadii lana cararay dadka qaar ee shoogayana cararay guryahooda ay hadda kala joogaan ee xarumahooda shaqaalaha goobta ku sugnaayo iyagu ka shaqaynayay baarka dabfilaisay gaarayaan ad ogtahay waxaa meesha ku sugnaa saddex wiil oo yaryar oo dadka shaaha u geegeeya ee laba ruux oo qeybta ku sugnaa maqaayada cuntadii wixii laga bixiyo marka waxaan qiyaasay yani iyaga laftooda waxaan ii sheegay in ay badankood dhimasho yihiin hadda hadda dadkii waa la kala garan la-yahay tiro guud imisaa ku qiyaasi kartaa oo goobtiyaa weli lagu sugan yahay waana ujeedaa ciidamo fara badan baa goobta jooga waxaan qiyaasaya aniga intaan arkay inta laii sheegay markaan isku daro in dad labaatan ku dhow ama ka badan bay dhinteen oo dhaawacuna ambalaasyadii ilaa hadda ay baabulayaan oo aan qiyaasayo in laba jibaar dhaawac dhimashada ay ka badan yihiin intaysan wax dhicin ka hor sidee ahayd xaalada guud ee hooyooyinka gaar ahaan qeybtan baarka the village iyo guud ahaan xaalada sidee ahayd intaysan wax dhicin ka hor wallahi waxay ahayd meesha meel lagu faraxsan yahay oo dadka ay shaacabayaan oo ay sheekeysanayaan dad ku qurxoon oo shaqooyin ka soo baxay soo nastay oo guryahooda dib uga soo tegay oo meesha inay asxaabta isku wareystaan isku arkaan u yimi bay dadka u badnaayeen dad markaa shaqooyin ka soo baxay marka aad baa loo faraxsanaa daqiiqo kadibna murugo iyo dhiigii dad dhintay wax dhaawacmay wax carara dadka dad kala duwanaan goobta kula hadlay oo qaarkii badbaaday iyo qaar dhaawac intaba waxay v o a u xaqiijiyeen inay jirtay rasaas qaraxii koowaad markuu dhacay kadib islamarkaana radda isnidaamiyay qaarkood xitaa ay rasaas rideen taa ma jirto oo ma ku muuqato oo ma arkaysa anyway waxaan markii hore qiyaasayay in meesha hubiyaal ay kusoo dhaceen markii gudaha aan ku jiray qarax koowaad markuu dhacay mid labaad markuu dhacay markaan banaanka usoo cararo qaybtan kale aan ku gabaaday qarax kale dhacay haddana waxaan tegay gawaariya aa qarshay oo meesha la dhigay haddana mar baan tirin miilooyina beerta dhan lagu wada aasiyo hareeraha markii dambe laakiin waxay isoo baxday in qaraxyada qaarna ay qaraxyo caadiya oo miilooyin wax ay u ekaayeen qaarkoodna rag isqarxiyo weliba dadka ceersinayo qoryo watay oo dad kaloo ciidan oo meesha ku sugnaa ay kusoo carareen oo markaa xabado ay ku turtureen kadib kuturen isqarxiyaa la ii sheegay waa mahadsan tahay kenan sidaad maqlaysaan bacaasho xaaladda hadda waxay tahay mid degan inkastoo baaritaan xoogan uu soconayo saraakiisha dawladoon la hadlayna waxaay xaqiijiyeen inaanay hadda ka hordhici karin xaaladda iyo guud ahaan tirada dadka wax ku noqday mashaqada ka dhacday guriga hooyooyinka islamarkaana ay dib kasoo sheegi doonaan walow dad fara badan oo dadkooda goobta ku geeriyoodayna ay hadda goobta ku sugan yihiin
seyna markaa ilaa hadda waxaan kala cadayn waxaa la sheegay in liibaan cali allah naxariistay oo dadkii meesha ku dhintay kamid ahaa oo ahaa weriye ka tirsan radio muqdisho in gaarigiisa marka meesha uu soo galay uu qaraxu dhacay marka ma waxay u eg tahay in miine meesha tiilo uu gaarigiisa ku dhacay oo uu ku joogsaday mise in qaraxii uu la kulmo markaas dhacaya
saxafiyiinta goobta ku sugnaa waxay leeyihiin wuxuu qaraxu dhacay markuu saxafiga soo galay hase ahaatee lama oga in gaarigiisa uu qaraxu marka hore ku xirnaa iyo in uu la kowsaday goobta qaraxa ka dhacay hase yeeshee maxamed cabdullaahi xaaje oo isagu ah madaxa wararka idaacadda radio muqdisho oo goorda v o lasoo xiriiray waxa uu xaqiijiyey in cabdisataar daahir sadriye iyo liibaan cali nuur oo labaduba ka howlgalaya radio muqdisho in ay ku geeriyoodeen qaraxa islamarkaana ay kamid ahaayeen saxafiyiinta goobta ku sugneed marka qaraxa uu dhacayay sidaa daraadeedna hadda xaaladu ayan cadeyn karin guud ahaan sida ay tahay wuxuu kaloo sheegay inuu jiro weriye kaloo radio muqdisho ka tirsan oo isaguna qaraxa ku dhaawacmay waxaa kaloo jira weriyaal idaacadaha kala duwan ee magaalada muqdisho qaarna ku dhigto qaarna ku dhaawacmay marka ilaa hadda si dhab looma xaqiijin karo sida rasmiga ay wax u dhaceen inkastoo xilli hore ay tahay oo baaritaano kala duwan ay ilaa iminka soconayaan oo wararka guud ahaan soo baxay oo inta la xaqiijin karana ay yihiin tirada guud ee saxafiyiinta inta ku dhimatay dhammaantood in goobta ay kula kowsadeen qaraxa marka ugu dambeyntii seynab dadka ehelada ah ee meesha hadda isugu soo baxay ee dadkooda ka baadigoobaya ma dad ehelkooda meesha ku tuhmaya ama dad ogaa in halkaasi ay joogaan iyo dadkii ka shaqeynaya halkaasi dadka wax baadigoobaya waa dad nooceeya
dadka wax baadigoobaya waxay isugu jiraan dad iyagu ka warhelay in eheladooda ay kamid yihiin dadka goobta ku dhintay oo inta badanba maalmaha caadiga goobta yimaado oo dadka ka qaxweeya ay ahaayeen amaba ka shaaha waxaa jira dad kaleo iyaguba aan kala saari karin in eheladooda goobta ay ku dhinteen iyo in kale inay dhaawac yihiin iyo qaar ka warhelay in dadkooda ay dhaawac yihiin oo isbitaalada magaalada muqdisho yaalla marka dadka dhammaantood waxay isugu jiraan dad jahwareersan oo aan la kala saari karin xaalada guud ee dadka meesha ka dhacay dad badan oo waxaa jira dadkooda ay saakay shaqo usoo kalaheen hase ahaatee un ka baadigoodayo haddii ayba dhacdo in wadada ay kula kowsadaan qaraxa goobta ka dhacay marka xaalada guud dadku way isku jiraan oo dad kala duwan ayay yihiin dadka goobta hadda ku sugan waxaad iga warantaa oo kale dadka qaraxa geysta imisaa lagu sheegay imise qof baa lagu sheegay ilaa hadda inta la xaqiijiyey ragga qaraxa geystay ilaa iyo hadda wararka kala duwan oo qaraxa dadku waxay sheegayaan badankood in qaraxyada marka hore ay ku bilowdeen miinooyin la dhigay goobta ay qaraxa ka dhaceen dabadeedna ay xigeen isniidaamin hase ahaatee isniidaaminta ayay dadku ku kala aragti duwan yihiin qaar baa sheegaya in isniidaamintu ay dhacday marka qaraxa koowaad uu dhacay sidaa daraadeedba dadkii ka badbaada qaraxii hore isniidaaminta lala beegsaday qaar waxay sheegeen in gudaha
Zainab.
gaar ahaan meesha maqaayada horeba albaabka laga galo gudaheeda uu isniidaaminta koowaad ka dhacay haddana kula hadlayo ciidamada waa ay diideen waxaa jira meydad badan oo goobta ku jira qaarna waxa ay leeyihiin dibadda dadkii u cararay ayaa qarax labaad dhacay marka isniidaamintu inay laba tahay in ay hal tahay ilaa iyo hadda si cad dadka looma sheegin oo way ku kala arag duwan yihiin dadkii ka badbaaday laftood oo shoogsan qaarkood waxaay leeyihiin isniidaamintu waxay ahayd labo qaarna waxaay leeyihiin waa hal waa hal isniidaamin oo gudaha maqaayada ka dhacday marka laga soo tago dibadda baarka qaybta qaraxii koowaad uu ka dhacay waa saddex qarax guud ahaan inta ilaa iyo iminka la ogyahay qaraxyada dhacay aad baad umahadsan tahay zainab taasi waxay ahayd dhegeystayaal wariyaha v o a ee magaalada muqdisho zaynab abuukar oo si toosa ugu jirta khadka taleefonka iyadoo ku sugan baarka la yidhaahdo the village ee ku yaala agagaarka guriga hooyooyinka ee ku dhow tiyaatarka iyo qaranka soomaaliyeed oo goordhoweyd qaraxa uu ka dhacay halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a